mas-uuliyiintan oo ay hogaaminaysay wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda maamulka puntland ayaa qeyb ka ahaa dhaqaatiir caafimaad waxa ayna kormeer ku tageen xabsiga weyn ee magaalada garoobey ujeedka kormeerka ayaa ahaa sidii daryeel caafimaad loogu sameyn lahaa maxaabiista ku jirta xabsi iyadoona ay wasaaradda ka duuleyso ukuurgalidda xaaladaha caafimaad ee maxaabiista halkaa ku jira ugu horeyn taliyaha xabsiga dhexe ee magaalada garoobey gaashaanla dhexe maxamed garyare ayaa ka warbixiyey xaaladaha maxaabiista ku jirta xabsiga waxaa noo yimi tiim caafimaad oo noo keeneen wasaaradda cadaaladdu oo wasiiraddii maryan hogaaminayso aad iyo aad baannu ugu baahnayn wax badan baannu sugaynay ilaahay maantuu noo keenay maxaabiistu bay baarayaan wixii allaala waxay u baahan yihiin hadhowdi markay soo baaraan ay noqdaan waa soo gudbinayaan waxay wax ka qaban karnana waa ka qabanaynaa bay yidhaahdeen waxaanaan wax ka qaban karina dee meesha wax laga qaban karan u gudbinaynaa waa alxamdulilah aad baanu arrintaa usoo dhoweynaynaa dhanka kale qaar ka mid ah dhakhaatiirtii soo booqatay xabsiga ayaa sheegay in ay ka shaqayn doonaan caafimaadka maxaabiista ku jirta xabsiga magaalada garoobey runtii waxaan ku faraxsanahay aniga tiimka kale oo dhakhaatiirta kala duwan oo ka socda isbitaallada kala duwan magaalada garoowe inaan maanta qayb ka nahay barnaamijka ay hogaaminayso wasaaradda cadaaladda dowladda puntland kaasoo ah iskaa wax u qabsi lagu caawinayo laguna ka howrgalayo laguna fiirinayo maxaabiista ku xiran xabsiga weyn ee magaalada garowe waxaan ku faraxsannahay inaan ummadeenna qayb ka noqono anoo ku hadlaya tiimka caafimaadka tiimkaasoo ka socda isbitaallada kala duwan ee magaalada garowe oo dhan waxaan ku faraxsannahay maanta inaan qayb ka noqono ummadeenna u shaqayno aan qiimeyno baahida weyn ee ka jida xabsiga taas gaar ahaan xabsi baahida caafimaad
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiduud jaamac maxamuud kana socda cusbitaalka weyn ee magaalada garowe waxaan aad ugu faraxsannahay barnaamijkan maanta ay soo qaban qaabisay wasaaradda cadaaladda oo lagu adeegayo maxaabiista ku nool ku jira xabsiga weyn magaalada garowe annaga u fidaynayna tabarruc caafimaad aad baan ugu faraxsannahay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan ka qayb qaadanno barnaamijkan waana mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullah maanta aad baa ugu faraxsannahay inaan ka mid yahay qayb tiimka iyo wasiiradda hogaaminaysay wasaaradda cadaaladda oo lagu daryeelaya caafimaadka dadka maxaabiista inay ku soo dareen dhinaca psychology ama cilmi nafsigan wax aad u fiican tallaabadan waa bogaadinaynaa wax dhinaceena oo dadkeena lagu shaqayna diyaar bohnaa insha allah mar labaad iyo mar saddexaad aad bay u mahadsanyihin xabsiga iyo qaabkay nagu soo dhoweeyeen ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda maamulka puntland maryan isaaq ayaa ka warbixisay ujeedka ay usoo booqdeenwasaaradda marka iyadoo ka duuleyso daryeelka caafimaad oo maxaabiista oo xaq dastuur ay u leeyihiin arintaasna waxaan kala kaashanay wasaaradda caafimaadka oo nagala soo shaqeeyay hadda ka hor iyo isbitaalada gaar loo leeyahay gaar ahaan isbitaalka qaran isbitaalka guud ee dowladda european hosbital iyo carafaad marka runtii aaday noo soo dhoweeyeen wayna ku mahadsan yihiin waxay nagu soo dareen takhaatiir oo si volontiir ah xabsiga ka shaqeyni doono insha allah oo la soconaya baahida caafimaad oo jakabna u sameynaya maxaabiista ku xiran wixii hadhowdii oo emergency ama u baahan caafimaad zaa'id oo isbitaalada ama qalliin ama wax kala ahaatana inay si tatawuci oo free ay ku daaweyn doonaan runtii arrintaas aad iyo aad aan usoo dhoweynana wayna ku mahadsan yihiin isbitaalada naga soo qaybgalay waxaa kale nala socoto dictoresa faadumo xoosh iyadana oo psychiatry ah oo counseling services iyadana oo maxaabiista u bilaabi doonto marka runtii